أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba mar aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaana maanta ku lafagari doonaa ethoobiya oo ku celisay arrinta badda soomaaliya iyo damaceeda ah inay qaadato waxaana nagala qayb galaya aqoon-yahan ibnu muflix iyo dad kale oo ay ka mid yihiin dhegaystayaal mowduucan aragtidooda ka dhiibanaya kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب
waa hagaag mar kale waxaan ilana dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan toos u gudagelaynaa barnaamijka wixii ka dambeeyey markii uu muuse bixi ethoobiya u saxiixay badda soomaaliya waxaa isi soo taraya hadallada madaxda dowladda xabashada ethoobiya iyo tallaabooyinka u muuqda inay doonayaan inay ficil u bedelaan arrinkaas toddobaad waliba waxaa etoobiya ka soo baxaya warar aan gambasho lahayn oo ay ku caddaynayaan inaysan cidna uga hebaysanaynin dhaqangelinta iyo is-afgaradkii uu muuse biixi la galay bishii koowaad ee sanadkan laba kun labaatan iyo afar xataa etoobiya waxa ay aada u bahdishay dowladda federaalka waxayna muujisay in magaalooyinka ay haysato ay yihiin kuwo iyada looga dambeeyo oo aysan dowladda federaalka ah wax shaqo ah ku lahayn amuurahaas ayaan barnaamijka ku lafaguri doonaa insha allah ibnu muflix marka hore dhanka siyaasadda markaad ka eegto halkee ayuu marayaa qorshaha ethoobiya ee ku aadan badda soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار akhiw baha- boobka badda Ito- badda soomaaliya etoobiya ay ku hayso wixii de marka hore lagu heshiiyey iyo ninkii tuug ahaa ee ee, muuse handaraab ahaa iyo howlihiisii way iska socdaan hawshay ka hoos iska socdaan etoobiya haddii aysan tabar u diidin oo tabar ay meel ay tabar marisa aysan waayin intii ay awooddo way isku dayeysaa in iyadu ay ay badda soomaaliya isku fidiso way isku dayeysaa hawsh siday u socotaa tabar meel ay dhigtaba etoobiya inkasta oo la dhihi karo etoobiya maanta hawadeeda been u sheegtay mooyaane tabar ay badda soomaaliya ku qabsataan ku gashana ma haysato ciidan maanta awood loo meesha u tagana ma haysato waxaan ogsoonnahay canfartii iyo maxaan rabaa een, oromadii iyo nimanka la dhihi jiray faano iyo waa lagu biyo keenay dagaallo xunxun kharaar waxaa hataa xeryo waaweyn lagaga qabsaday baa ka dhacay gudaha waddan ka dhacay waddanka sirtiisa lama xiro waa waddan jino xirxidhan weeye laakiin maanta alxamdulilah social media jiro waxa la wixii dhaca waa lasoo gudbinayaa nimankaa marka baddii soomaaliya iyo boobkeeda horta halkii bay weli ka wadaan inay wa- wadaanna deyn ay mahayaan leanna maxaa yeelay hamigooda guud baaba ah badda soomaaliya inay lugaha la galaan ayagoo marka ayaga marka hore hamigooda halkaa taagnaa haddana maanta yaa loo sii fududeeyey oo dad markaas waxba garanayn caqli aan lahayn ay u fu- usii fududeeyeen waxa heshiis ku sheega ay sheegeen waxaan heshiiska ku sheegaya lagu sheegayana waa laga midaysan yahay marka xaqiiqada laga hadlo oo runta la sheego tuuggan filada fadhiya iyo muuse handaraabka hargeysa fadhiya way ka midaysan yihiin Ee, meesha waxa laysku haysto waxaa weeye maxaaniga iisoo mari weydo oo aan anugu dhilka u fujisan waayo lacag lacag u qaadan waayo muhiimad waa intaas wax kaloo laysku haya ma ay jirto haddii maanta muqdisho imaadaan badda muqdisho damcaan ama kismaayo damcaan ama hubyo damcaan ama cadala damcaan ama maxaa la yidhahda garaaca damcaanna ama boosas damcaan ama rasqole ay damcaan in meel kasta oo bad soomaaliya deked laga samayn kara ama baarki laga geli karaa ay damcaanna cid ka celinaysaa ma ay jirto cid u didaysana ma ay jirto oon ka ahayn nimankaas muslimiinta ka soo horjeeda aan ka ahayn marka nimankani waa niman noocaas ah mana is deynin mana deyni doonaan badda soomaaliya kana gaabin mahayaan intay awoodooda ah inay maxaa la yidhahda ay badda soomaaliya ay galaan ka gaabin ay mahayaan saa darteed mashruuci wuu socdaa mashruuca marka waxaa laisu u hirgalo dhowr qodob waa in la helaa kow waa in horta soomaali galbeed aada loogu fidaa aada loogu fidaa wadan gobolka soomaali galbeed la yidhahdo inta xuduudiisa ah waa in lagu fidaa wayna wadaan hadda oo xataa waxay keeneen inay hataa mustaqadii xunta ahayd inay ku goostaan ku keensadaan meesha la yidhahdo een, dhulkan soomaali galbeed ay kusoo fidaan ilaa qabdahar qabri bayax qabdahare ee, meesha la yidhahdo sheegay een, dhagaxbuur dhulkaasoo dhan bay isku fidiyeen oo ay nimankii ay ku faafeen oo ay hadda mustaqil ku goosan hayaanba inay iyagu gobolka ay ka mid yihiin marka hawshaa akhiga way socotaa saasayna ku socotaa waqtiga ilaah subxaanahu watacaala uu ugu talagalay inuu lasoo afjarana way soo afjarmi doontaa insha allah kuna guuleysan mayso etoobiya dabaceedii se maaganta ku guuleysan mayso siyaasiyiinta soomaalida ee ka hadlay iskudayga ethoobiya ee badda soomaaliya waxaa ka mid ah injineer axmed warsame Een, runtii qorshayaashu waa qorshayaal siyaasadeed iyo ma garanaysaa een, waxyaabo waxaa jira dhibaato ka dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya oo beryahan baa arrimo bad iyo dood iyo muran baa jiray een, dacwad ay soomaalidu ka geysa baa jiray inay etoobiya xadgudub waddo doodda etoobiya leedahayna waxay tahay dalkan inay mataqaana yahay dal ay markiis horeba etoobiya nabaddiisa ilaalinaysay hadday tahay xagga dhulka hadday tahay xagga hawada etoobiya mas-uuliyad weyn iska saartay in aanu mataqaanaa noqon hoy een, argagixiso in aanu noqon mataqaanaa waana siyaasadda ay adduunka ka gadayaan etoobiyaanku waxa qaylqaylinayana ay yihiin mataqaanaa shaksiyaad een- een- een bila soomaaliya fadhiya ee aysan soomaalidu arrintaas la qabin Ee, dadka soomaalidana ay etoobiyaanka soo dhaweynayaan Een, een, qasabna maadaama dalkan uu dal burburan yahay maadaama dal een, een, uu yahay aan sugi karin amnigiisa hadday tahay dhulka hadday tahay badda hadday tahay cirka waxba aan sugi karin ay yihiin oo baylah ah etoobiya waajib bay iska saartay waa sida etoobiyaan ku doodayaan waaj- waajib weyn bay iska saartay inay mataqaanaa ay maaragtay ilaaliso ee, inay meeshu aysan noqon dhul aan maaragtay wax ka taliya la arag si aysan dhulka factory kusoo gelin ee argagixisa aysan ugu beermin wayba ku beerantay kuwa joogana lagala dagaalamo Ee, taas si la eg ayaana bantana ka samaynaynaa waa sida doodoodu ay tahay ee, in ee, tahay wa- waajib lagama horaan ah in ciidamo ee, badda ilaaliya oo oo etoobiyaan ah ee la geeyo badda cas iyo haddii loo baahdo ee badda indian oceankaba Een, arrimahaasi arrimo waxa weeye siyaasad ballaaran oo fursad weyn ay etoobiyaanku u arkeen inay maaragtay caalamka ka gadaan maadaama een, dowlado badan ay cabaareeyeen hadda ka hor etoobiya gardaradeeda inay maaragtay soomaaliya xadgudub ku wado inay dhul soomaaliyeed inay xoog ku qabsata rabto inay badda ay ciidama iyo bad ay mataqaanaa ciidamada eh, la yidhaahdo maariinka ay ku aa- samaysato bad iyadu aysan lahayn waxaasoo dhan ayay etoobiya jawaab celin kaga bixinaysay in ay ay ay ay leedahay een, een, sharciyad u leedahay hadday noqoto amnigooda hadday noqoto maaragtay la dagaalanka argagixisada annagu aan damayn ka nahay isla markaasna xataa gobollada dhexe hadday tahay hiiraan iyo galmudugba aan annagu mataqaanaa nahay kuwa jooga oo ilaalinaya iyo waqooyiga een, hadday tahay dhinacaasi somaliland iyo iyo puntlandba een, nala ka ogol yahay nala ka rabo inaan maaragtay een, soomaaliya etoobiya aanan waxbaba kala lahayn ee ay ay tahay dal aan maaragtay aan jaar nahay inaan dareemin inaan mas-uul ka nahay aan ilaalino ee, si maaragtay badqabka dadkooda iyo dalkoodaba Ee, qorshaha ay socdaa etoobiya waa qorshe noocaasa weeye siyaasad ballaaran ah oo xataa diblomaasiyiinteedu ay caalamka ka iibinayaan wa- kana marakacayaan in- inay maaragtay waxa uu sheegayay ee, xukuumadda villa soomaaliya joogta aanay wax wax ka jiran ahayn ee, qolo awood lana aanay ahayn oo mataqaanaa iyaga laftoodu een- een, maaragtay waxyaabo kalaa ka hadlinaya waa sida etoobiyaanku ay leeyihiin waxyaabo kalaa ka hadlinaya ma aha colaad iyo dhibaato ay u qabaan etoobiya ma aha waa siyaasad aad iyo aad u qoto dheer oo leh ee, maja ujeeddo so dhow ujeeddo dhexe iyo ujeeddo fog intaba leh oo ah in etoobiya si tartiib tartiib ah ee, maadaama ay kal hore dagaalkii ay dabceen muqdisho inay ku qabsadaan ay ku guuldaraysteen in ay kaartooyin cusub iyo nidaam cusub ay maaragtay keenaan taasna waxaa u sahlay een, soomaalida oo maaragtay kala socota Ee, waxaad ogtahay somaliland heshiis bay la gashay waxaad ogtahay een, een, een, Jo- puntland etoobiya way ku noqnoqotay heshiis bay la gashay sa- ee, waxaa u jooga een, een, nin safiir camal ah u jooga wu- garowe jooga een, hargeysana jooga waxaad ogtahay een, koonfur galbeed oo ay meesha joogaan marka haddee ee, soomaalidu haddaanu nahay soomaali laba isku heli mayno waxaa leeyahy dudun dudunta inaad dugsatay inaad dareensata ha isugu darin inaan mataqaanaa etoobiyaankiina een, maaragtay midhaan amni bay sugayaan aan ogolaano waddanka qaybo ka mida inay joogaan haddana kuwa maaragtay gobol kala yimaada haddana aan da- aan dareensano raahno taas laysku heli maayo Een, runtii een, fashil waa jira oo taas wax la qarin kara ma aha ibnu muflix xasan sheekh horey wuxuu u muujiyey inuu kasoo horjeedo dariiqada ay etoobiya u martay inay qaadato badda soomaaliya maxaa iska beddelay arrinkaas ninka la yidhahda xasan sheekh maxamuud iyo hawshiisa way iska caddahay wax maxaa lahay qarsoon maa xasan sheekh maxamuud go-aankii uu sheegaya maalinkii horeentana go-aan rura kama ahayn waxa uu ka hadlahayeen wuxuu ahaa untii hadda aan sheegayo inuu asagu wax jabsado wax goosto wax buursado unbu ahaa mooyaane nin hadda go-aan u hayay ama abateed u hayay inuu etoobiyan dhulka u diido isaguna uu maxaa la yidhahdaaye uu qiiro soomaaliyeed iyo dadnimo soomaaliyeed ay ku jirta muusan ahayn waxaas sheekh wuxuu yahay iyo xaaladiis kolle waxaan umanayaa soomaali way ka dheeragsan tahay nin hadda u baahan in la faahfaahaya ma aha xasan mar horena damiirkii diinaad buu ka dhintay Ee, kii dadnimo iyo dalnimana waa kasii horeeyey ma aha nin hadda maxaa la yidhahdaa maanta la bilaabaya hawshisa ma aha waa ninkii aad ogeyd waxaad ogeyd samaynhayey ee baktiga u sujuudhayey waa ninkaad ogeyd ee, maxaa la yidhahdaa ciidamada amsom ee lalaay u u- u maxaa la yidhahdaa u u tacsiyanhayey dowladahooda ka qaybgalaya baktigooda ka qaybgalaya aaskooda ninkaa marka nin hadda in lasii faafayo warkiis u baahan ma ahan keliya waxaa weeye mid uun in la- la muujiyo in la la tilmaamo u baahan xasan sheekh markii uu lahaa soomaaliya badeed anagoo kam- waxba kama ogolan taa kama ogolan markuu lahaa ujeeddadu lahaa maxay ahayd intaan baa muhiim ah ujeeddada uu lahaana way caddo waxay ahayd oo keliya inuu yidhaahdo xasan sheekh em, inuu helo asagu lasoo mara asaga uu sidaas marka uu ku qaato baddi dhaqaale ku qaato etoobiya kula gargoorto inuu lacag siisto inuu asagu saxiixa maro inuu marka uu magacan hadda maamul goboleedka ah ee hargeysa uu ka bedelo oo uu bixiyo maxaa la yidhahdaye dowlad iyo dowladba heshiiyey oo maalgashi weeyaan oo dhaqaale dowladda etoobiya maxaa la yidhahdaa meesha ay ka yeekayaa ee naga soo gelahayo oo canshuur intaasa laga qaadhayaa oo waa maalgashadeen way maalgashadeen oo dhulka maxaa dhayaga lama siinin oo yacni baska dambuuse uu keenay unbu bedel reebasa oo muuse hadda waa reem baadiye wuxuu soo istaagay reemiyiinimidii unbuu uun madaxweyne ku noqday un isagoon ka bixin oo waxbaranin oo wuxuu garanaya jirin oo wuxuu ilaah alihi alla yahay askari buu noqday askari oo dib joogti unbuu yaqaan wax kale uu yaqaana ma ay jirto asagoo marka wax wac- wacyi aan lahayn aan lahayn wax maxaa la yidhahdaa aqoona aan lahayn cadaawaddii koonfur iyo soomaalida kale ay ka badatay oo bahal baktiyey oo qabyaaladisoo qurana u yahay ayuu unbuu baasha iska fasaxay oo way ka fakatay oo abaagadhayaal mar loo geeyey iyo mar uu abi abi axmed la soo galay iyo mar uu dhaho heshiis baan gallay iyo mar dhaho baddi labaatan kiila labaatan kiilomitir baan siinay iyo adugu warar kala gedisan oo aan wax sal a lahayn uu ka daldalmay ha iska jirto laakiin dhabta xaqiiqda ee jirta in la inkiri karin ba waxay tahay xasan iyo muuse farqi uma dhexaynin ee waxaa u dhexeeyey magaca inuu qurxiyo xasan xasan inuu madaxa magaca qurxiyo oo uu yidhaahdo een, maxaa la yidhahdaayey een, aniga haddaan ahay xasan sheekh keliya laba dowlad baa meesha iska arkay laba dowlad baa heshiis ku galay dhaqaalaa naga soo galahaya etoobiya dhulka way maalgashatay bad waa bad soomaaliyeed soomaaliya shaqa kuma ay- etoobiya shaqa kuma ay lahan magaca inuu qurxiyo xaggaas xaggan hoosedan dhiil uu ka fujisto oo lacag uu ka qaato farqiga u dhexeeya ninka la yidhaahdo xasan sheekh iyo ninka la yidhahdo muuse biixi waa labada option oo keli ah saddexya u dhexeeya ma jiro wax iska bedelaya xasan sheekh ma jiro marka hore wax sheegayana wax saxa muuse sheegana been iyo war iyo keyd buu sheegay rabbigiina horaan buu ka furtay oo kaafir bilahi alcadad murtada weeye oo horaan buu hor oga furtay istaxiyada iyo iimaan iyo diin iyo bahalkiina waa kasii horreeyeen oo ma aysan jirinba oo qofku sidiisaba ama iimaankiisaa qabta oo qofka iimaankiisa iyo waxaa qabtaa islaamnimadiisa xidha ama waxaa xidha maxaa la yidhahdayey aqoontiisa iyo magaciisa iyo mashhuuradiisa xidha ama damiirkiisa xidha intaa marka qofka hadii mid laga waayo midna uu xidhi waayo dee qofka asaga ah asaga iyo dameerka ximaarka ee socda maxaa la yidhahdaa isma dhaamaan waa ninka duu jigjaga dhex istaaga yidhi eh, jigjaga waa waddan etoobiya ninka yidhi weye ee ugu horreeyey nin madaxweyne sheegta oo meesha ka hadla ugu horreeyey marka damiir xumad ibn xasan meeshan la imaaday wax iska bedelayna ma jiraan wax hore oo uu sheegahayo oo run oo soo korodhayna ma jirto marka horena been buu sheegaya dhiilkan muuse bixi umbuu reebay muuse bixi iska- maadaama uusan nin xariifa uusan ahayn lacag badan uu ka qaatay etoobiya umbuu reebay intaa keliya buu u socday mu- ninka la yidhahdo xasan sheekh ujeedo kale dhankan lama uusan lahayn wax iska bedelay hadda oo soo kordhay oo warkiisa ku soo kordhay oo imaadayna ma ay jirto aniga aragtidayda ma ay jirto taayada ah lagana sugi maayo inay imaataba wax la sugahaya ma ahaba markaana waxaan siinayaa qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan iyo aragtidooda ku aadan damaca ethoobiya ay ku doonayso badda soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم فكرديda haddaan ka dhiibto een, xasan sheekh maxamuud iyo xabashadu waa waa isku tiim wey tiim waa isku tiim xasan sheekh maxamuud baa lasoo hormariyey een, iyo inta la socota marka ceelalyo asagoo kale macna ceelal- ceelalyo wey oo waxaa la yidhi sii hormar laakiin waa ku xumeeyeenoo intuu kasii horreeyey intay daba mareen bay muuse amxaar ay- ayay eh, la heshiiyeen marka wuxuu ka xumay ka xun yahay oo uu ka maartay uu meelaha la qalqaylinaya waxa weeye waa in maaragtay maadaama lasoo diray in laga bedeshay oo nin kale lala heshiiyey intaasuu ka qaylinaya laakiin waa isku nooc waana isku mid markastana waa isaga la qaylinaya etoobiya annaga eh, bad uma diidanin dee moogtahay murtadnimadiisa waxa u dheer waa xariif maaha odagu xariif maaha een waxaa la rabay macnaha waa ninka ugu liita nimanka meesha soo maray isagu wuxuu isku darsaday gaalnimadii hanyarinimadii iyo bahdilaadii meel jinni oyuu la-yahay marka labadaa nin marka waa wada socdaan Ee, Muuse Bixi de asagu waaba waa waa ninka gadaal lagala heshiiyey laakiin xasan sheekh maxamuud heshiiskii baa looga baxa diyaarna wuxuu u yahay ummadda soomaaliyeed inuu dhammaanteed iibiyuu diyaar u yahay horeyna waa isaga u yiri soomaalida jigjiga joogta ayay waxay la mid tahay soomaalida ameerika ku nool kuwa kenya joogana waxay la mid yihiin ee, kuwa ku nool ilaa duusan ugalyahay meelaha kale sida macnaha dhulku inuu dhul a- asal ahaan uu kufri kasoo jeeda oo kale uusan u ahayn dhul muslima oo la haysto xoog lagu haysto weliba dhul soomaaliyeeda marka waa qaabkaas xataa waxaad arkaysaa inay dadka marin habaabinayaan ninkan la yidhahda xamse khudbad u jeedinaya wuxuu ku yidhi een, etoobiyay dadka ha soo jeedinina ha annagaa wax naga haysaan ha soo jeedinina dadkaas ku macnaha waxa u agtahay etoobiyaanku in ayagu raba inayna baraarujiyaan laakiin kuwa madaxda sheeganaya inay shacabka u didayiin inay baraarugaan marka hadda ninka dhahaya etoobiya shacabkaas ku toosin etoobiya adaa wax haysta wax kale ha raadin bimacnaa de waa nin hoosaasinaya ama xaaladaaba markaas dhanka marka laga fiiri roon oo aan hoosaasinayn ha ee asagu waaba noo hoosaasinayaaba wuxuu leeyahay nimankaa dadkan hurdo ha isku toosin buu leeyahay ka war iyaga buu wax u wadaa etoobiya waxaa dhulka looga celin karaa oo looga difaaci karaa waa waa waxa weye waa arasaasul xayi weye no waa rasaasta nool weye waayo de caqli kale male damiir kale male diin male waa nasaaro madax adag waa nimanka raba inay kacbada burburiyaan burburini doona asalka aa- aakhiro marka ugu dambeysa marka dee si kale male marka waa in laska dhiciyaa waa in laska dhiciya maalintoo matabaan bay soo galeen baa layidhi Eh, marka magaalada horteeda laga hortagay maxaa rabtaan baa layidhi waxay dhaheen yaa idin soo diray cidnana ma soo dirin maxaa goobaysaan waxaan goobaynaa eh, al-shabaab baana loo soo sheega Ha, maya al-shabaabka waa cadowgeena iyo cadowga cadowgeene saasay dhaheen marka bal fiiri war wiilka een, al-shabaabka ah miyaa cadow etoobiyaan u noqday etoobiyaankana anna saaxiib u i noqda xataa haddaan mabdi'iyan loola socon xarakata shacab mujaahidiin caqliga iyo soomaalinimadu waxay kuu sheegaysaa axmaarka wiilku cayrsanaya wiilkaagii ah adeerkaa ah aabbahaa ah kula dhashay kugu diinka ah yaa wuxuu u cayrsanaya inay tahay inuu asaga ka takhalluso marka koobaad adigana uu kuu soo laabto ayagoo saasa xataa xoolihii umadeen xoolihii bay ka kacaysteen dadkii bay dhibaateeyeen bal fiir marka amxaarkaas amxaaradu marka waxaa layskaga difaaci karaa waa rasaas mujaahidiintan u horeysa ilaahay ha barakeeya qabaaisha ansaarta ah oo kala gedisan qabiilada ansaarta waxaan leenahay annagu hadda deegaana kufrigu ka taliya ayaan joognaa qalab qabiilada ansaarta waxaan leenahay war xataa raggeena qaar horta rag mujaahidiin oo wanaagsan weeye ansaartu laakiin xataa kaysan ku jirin macnaha mabda'aas awidfacu ha ku shaqeeyo war islaamihiina difaacda dhulkiina difaacda xataa haddaadan xarakta shacab mujaahidiin mabda'a jihaadka aadan kula waafaqsanayn difaaca iyo sharaftaada kula waafaq oo ilaali diinta iyo dadkaada haddii kale markay soo galaan gabadhana waa kaa kufsan eh, dagaalbeeladna waa bilaaban xoolahana waa la waxayn jidkuna waa la xiranaya tuugaa bilaabanaysa marka war dhinac walbaba waa ku fiican yihiin hala difaaca leenahay dhammaanteenna insha allah dee istaarkii kayfa yadiibu lqucuud haddee markuu soo baxay dadka wax badan baa iska bedelay insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inaan ka mid noqono kuwa maaragtay wadada ilaahay ku socdo oo ku diran insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغالها دمان إذاعة الفرقان الإسلامي كشقية وإن سو سلام إلهي دين بركيو ما شان سؤاشا سو جيدينيسان محانا لقدبون ما ودنك إلا ازدفاع إيا دينتا ووح واجب آه أو قف كستا أو مسلم أو ودني واجبي oon loo kala harin dadkan wadankooda waa cadyahay warkooda waa cadyahay wax kasta waa nagu sheegeen waa nagu dhaga hadleen haddaa dowladda ma ictiraafsin inay leeyihin wax walba waa sheegeen marka qof kastoo muslim waxaa la jira uu fadhiga ka kaco oo istaago oo diinta iyo dalka daafaco cidna nooma maqna cidna nooma qadna wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbuh assalaamu calaykum bismillaah haddii aan ra'yigeyga ka dhibto waxaan leeyahay in adagan xasan sheekh leeyahay waa iska hadlaa hadalkiisana maba ahanba in mar walba lasoo qaadaad ama baraha bulshada ama in ilaah kuma cadaabay idaacadaha laga sii dayay because inuu bini aadam hadlayo inuu ey qeelinaya wallaahi lama kala saari karo sababtoo ah waa qof dhintay dad ahaan dadnimo dhintay dadnimo ahaan u dhintay xag diineedna ka dhintay xag damiirna ka dhintay ood moodidba inuu khansiir ku casheeyo ama ku qoraada mideeda kale etoobiya go-aanka xalishaan ay ku adkaysato ah in ay badda xalishaan heshiiskaas ay ka dhabay doonto inay go-aankeeda ka noqoneynin etoobiya waxaan leeyahay ma waxaad ilowday in wadanka ay leeyihiin libaaxyo ka ilaashada cadowga kan yoree ood ogtihiin adinka bina cashir adag idin dhigeen meelo badan oo wadankeena kamid a laydinku xasuuqay maxaabiis laydinkaga qabsaday laydinku laayay haddana ay u diyaar garoobeen sida adinka halkaa joogtay laydinkuga iman lahaayeen ani waxaasoo dhan waxaan u arkaa khiyaali ama riyo maalmeed umana malaynayo wadankeena in calishaan ama badeena etoobiya ay qaadan doonto intii ay nool yihiin rijaasha mujaahidiinta ee wadanka ka dagaalama ilaahi subxaana watacaalana waxaan u rajeynayaa shalay inuu kuuleeyo ayagaasaana noo joodo bacdallah ayagaana ka difaaci doonaan wadanka xasan kurkuubtana wadanka waxba kama aha xabashiina waxba kama aha dhulka anagaa iskale etoobiyana male xasan shiikhna male xasan shiikh waa etoobiyaan waa american waa jines waa jinni kasta u qaybsama asagu mana aha qof damiir leh marka wadankeenan insha allahu tacaala rag dhiigooda huraya noo jooga ilaaha noo barakeeya intay kabar naga nooshahan insha allah baddaas etoobiya kuma nacfi doonto waxaan leeyahay waa hurdoysaaye wurdada ka kaca etoobiya taata adiga wurdada ka toosaan ku leena annaga waana taqaanaa barasho noogama kaalaabno libaaxyada geeska afrikana waa taqaanaa waa xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ibnu muflix ka waran reer galbeedka iyo aragtidooda ku aadan damaca ethoobiya ee badda soomaaliya reer galbeedku horta weligood munaafiqiin bay ahaayeen waddanka waxaa bixiyey xoogana siinhaya ee na maamulahaya ee nimanka etoobiyaanka gaalada waddanka noo siinhayan waa reer galbeed weligoodna munaafaqada way wadeen waxay wadeen oo hadda wax qarsoon maaha weligood bay soo wadeen etoobiya la safan yihiin waayo waxay aaminsan yihin soomaaliya oo dhan wax leelaan meesha laga tirtiray aaminsan yihin qoraal waqti haddaan sii dheeran waa laba sano ka hor in la qoray ay qoreen baa waxaa ku jiray oo qodobadiisa ka mid ahaa sidee baa nimankan argixisada waddanka dagaalamahaya loo ciribtiri karaa ayagoo markaa islaamka ay ula jeedaan iyo walaalaha muslimiinta ay ula jeedaan marka waxaa la yidhi waa in waddanka soomaaliya la tirtiraa sidiisaba waddankan soomaaliya waa in khariidada waddanka soomaaliya laga baabi'iyaa waa in sidiisaba laba option mid ka mid a lagu baabi'iyaa in la helo dawla maxaa la yidhahdaa kiristaaniya magaca soomaaliya in laga bedelo isagoo sidiisa ah niman kiristaan oo soomaaliya loo bedelo la dejiyo dad soomaaliya la dejiyo argixisada iyo masaajida iyo madaarista la baabi'iyo halkaas laga ajdan qaado bacda alaaiina caamanna dowla kaafir inay noqoto oo afrikaanka kalente dariska ale oo kale ay la mid noqoto waa lagu baabi'in karaa waxaa kaloo lagu baabi'in karaa waddankan in intii laxaaqadkan soomaalida la baabi'iyo oo mid la diliyo mid la qaxiya laga dhigo in etoobiyana qayb la siiyo kenyana qayb la siiyo iyadana waa qodob labaad oo iyadana lagu lagu baabi'in karay dheheen oo lagu dhisi karo midda saddexaadna waxay dhaheen waa in nimankan inta hadda ay waxaa la yaxtag eel arabiya inta hadda ay yar yihiin sanawaadka yar ay jiraan soddon sano iyo afartan sano aysan gaadhin fikirkoodana uusan meelo badan ku tallaalmin hadda tallaalama meel fog buu gaadhee in ayaga sida loo baabin lahaa falankan intii la galo gacantana laga ilaaliyo iyo waddankana laga ilaaliyo sidiisaba wax la yidhaahdo waxa la yidhahdo islaami laga ilaaliyo oo nin kasta oo diin iyo sunno ka muuqataay nin la dilo iyo nin carar waddanka carar laga dhigo marka horta reer galbeedka iyo nimankan gaalada hadda aad weydiinayso waa niman noocaasa oo munaafaqadda ay wadaan soomaliyan wax lama rabaan wayna sheegeen waxay yidhahdeen soomaaliya laba jeer bay saddex jeer bay qabashaan ahayd bay yidhahdeen hor hor bay u sheegeen soomaaliya in la qabto saddex jeer bay qabasheedu ahayd baa leeyahay kow waktigii burburkii mar bay ahayd baa leeyahay marna markii waxay ahayd baa leeyahay maxaa la yidhahdaa maxaakimtii etoobiya ay soo gashay iyo ciidaman ay soo galeen mar bay ahayd baa leeyahay marka saddexaad ay qabashada lahayd soomaaliya qabashada ay lahayd waxay ahayd baa la yidhi waktigii hore inta in cabdilla xasan iyo ingiriisku ay isdagaalamayeen inaan wax leeyahay xorriyadba aan la siinin oo sidii lagu wado ay maxmiyadii dhex joogto ilaa haddaba saddexdaa qodob bay ku koobeen markii afraad waxay dhaheen rajada ale markii maxaakiinta burburtay ahayd markii maxaakiinta burburtayna nimankan baa soo baxay wuxuu dhanba ka daran lowla aan moodaynay dhaheen in nimankan ay soo bixi doonaanna maxaakiimta lamaana dagaalaneen iyaga hadda shalayta taagan waxay leeyihin maxaakiimtii lamaana dagaalaneen waxaan ula dagaalaneen maxaakiimtii waa dhaamiri ihin kuwan odayaal maxaa la yidhahda ii sheegay iska socda ku jiraan bay ahayd taasaa ruhamad bay leeyihiin marka reer galbeedku munaafaqadooda iyo gaalnimadooda bay akhiyo meesha ka wadaan wax hadda ay soo kordhiyayo ay soomaaliya ugu maqan yihiin ama laga sugayo ama rajo oo laga qabo ma jirto ninka ka qabana laba mid un weeye waa nin gaal ayoo kaleento oo gaalnimada iyagoo ay aaminsan yihin la aaminsan iyo nin maxaa la yidhahdaaye ah qabi oon waxba ogeyn oo jaahilka arrimahan iyo waaqica aan la soconin labada mid ka mida un weeye wax saddexya ma jiro wax ay ugu maqan yihiin soomaaliya reer galbeed ma ay jirto waa in qal haba yar hadduu doone qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay markaan aan siiyo qaar kale oo kamid a dhegeystayaasha baraha bulshada nagala socda aniga fakarkayga haddaan cabiro etoobiya waxaa loogu guuleysan karaa midnimo iyo wadajir in loo midoobo cadowga Itoobiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan aragtida kadhiibada diiradda jimaac marka hore horta ma baan la yaabay dadka oo ansaab yahay xasan murtad xasan munaafiq madii isu khudbeeyo xasan munaafiq ma- ma- ma- marmay baan in sheegay intii us wadanka soomaaliya ee wadanka andus itoobiya ku difaaco oo taaka soomaaliya ta itoobiya qaadaan xasan munaafiq matkale ma baan in sheegay intii onay tahay itoobiya ha ka dhaabada laakiin himili martay oo muusa saamiri ee indan martay indidii usa laandaan fadhida laandaan fadhida fadahay xasan munaafiq ma baan lahaa حسب منافقو dadka wal an shaqaayta Soomaalida wal an shaqaayta ma yalla ma jaray kala dad aqle baq jaray aqle banu markii marsan marna lata Ethiopia ma haasan lata marna lata Ethiopia dhawaay lata marna Ethiopia maqalas dhulkan lata حسب murtadow حسب munaafiq ada sahi aba Muuse Saamiri murtad Muuse sahi badan musulka Soomaali wallahi alazim may badaarno anti Ethiopia dhulkan ngaadan antinu ku difaacaan dhamaantan un Ethiopia ku difaacan dhalinyarada soomaaliya dhammaantanta itoobiya isku difaacan ada sahi murtad muuse sahiyoy murtad gurguurta sahiyoy wadankan difaacan dhalinyarada soomaaliya baan ka baaqay gaar ahaan muslimiinta oo anti jeel anti wadasho difaacdan walaalayaal geeka fursaysana wallaahi alcadiim geeka fursaysana madaa ma arag doonte oo haddii gee na isku raamna in isku difaan habash injireey madaa ma arag doona anti minka laakiin gal laka bagdhow se walaalaan falastiin geeg luwalayahan bawr ilentisda kihirir iridla kibadodaw walaali hataa damiir ratiin hoo damiir ratiinba hataa fursaysnana xarakatu shababka mujaahidiin yaa hata geeg andiganima itoobiya isku reebayta kabiira ma arag doonte waayeeliintan owyaalkan owyaalkan anti eylaha kadir isku ama maan on kureeb korna sahatigee falastiin walaa isin argaytan laakiin wala socod walaalayaal dhalinyarada soomaaliya baan ka baaqay habash injireey isku raabnay obayaalkana taaridion dhigan ogsinyin ogsinyin haddii geeg mayba madag noo karoogsina murtadiinta oo maamul goboleedka antana nin dhis oo daba dhilifka antana nin dhisi yaa madag noo karoogsina insha allahu tacaala in isku dul qaadaan habash injireey wadankan ku difaacan bilaahi alcadiim raayatu laa ilaaha illa allah arda sama duunka tegna faana habash injireey may balaa hooda haska deesh wadankan soomaaliya hooda haska deesh hagalla shami garabasa dugun taa giil kalay wallahi hooda hagalla halhaminka bardi may bawadaase dhammaantan intun wad istishaadiki ka galdoon dhammaantan intun istishaadiyana hooda haska deesho hagallooba murtad muuse kiinsayoy kasiyoy ama murtad gurgurtay kasiyoy yoba naftiyoba naftiyoba mardhaho ilaara madaw ku jarna faan hoyo ku naqdu waaya hato busheen waaya marka may baan tunku bagay anta hambaleen ku diray hogaanka mujaahidiinta xafidahum allahu walaalayaal may baan hogaamiyasana si un habash injirey ka dhibi laayni iyo natasi kitaabka kitaabka rabbagan iyo sunan rasuul sallallahu alayhi wasallam si un iska dhaglaayni hatta baan hogaamiyatana haddana ni hogaama hor aan sii wada insha allah taala un garabkiyaana hoog iyo xeelad garabkiyaana bilaahi alcadiim ay ballan oo ah antun itoobiya ku difan wadaanka wadankan waa werigu ku bii doon iyo oo sandullaata wadankan ku baa doonta iyo oo miid badan jiidas bilaahi alcadiim ilaahi subxana wa taala markaa tuban ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaan aragtida ka dhiibto damaca itoobiya ee ku saabsan baddeenna Een, itoobiya waa cadow soo jireena waana gumayste horaan hore dal nooga haystay oo gobolladhan naga ixtilaalay haddana raba inuu ku darsado inta soo hartay marka waxaan dabadhilifyada ee murtadiinta ama muuse biixidha ama gurguurtadheh waa waxay waxaa weyaan geensadeen meesha gaalada wax waxaa weyaan go-aanle maaha waa wax diidi kara maaha wax dowlad uu sheegi karana maaha Een, kii saxiixay iyo gurguurta waa isku mid weeyaan shirkii waxaa weyaan laga hadlayay qeyb uu kaha gurguurte keliyeeta waxaa weyaan maxaa la ii soo mari waaye aniga meesha muuse biixi laga mara unbuu leeyahay maxaa la ii soo mari waaye haddana wuu ku celcelinayaa mar walba annaga itoobiya badoo ma diidanin marka dee wuxuu kaga sokeeyaan jirinba muuse biixi wax farqa uma dhexeeyo mar hadduu leeyahay ani badoo ma diidani keliyeet wuxuu rabaa waa laaluush iyo gonoon buu rabaa iyo hunguri buu rabaa bas keliyeet ee bad nin waxaa weye hadda ka danqan oo waxaa weeyaan baddii baan difaacayaala maaha in hadda waxaa weeyaan dhul soomaaliyeed waxaa weeyaan xanuun ka haya maaha laakiinse waa nin daniisa shakhsiyeedan u xanaaqsan keliyeeta waxaa weeyaan xogaagii gunada ayuu rabaa bas iyo maxaa la ii soo mari waaye hataa nin maanta waxaa weeyaan ay dhibayso kala qaybsanaanta ama inay go'do waxaa weeyaan somalilan ma ahan wax dhiba kuma haya isaga ummad wan hadday kala tagto wax dhiba isaga kuma hayso Ee, waxa lagu difaaci karo keliyata waa halgan iyo jihaad Een, waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed oo midowda shareecada islaamka oo lagu lagu lagu dhaqmo haddii shareecada islaamka ummadda soomaaliya ay dabaqdo cadowgeeda way ka adkaanaysaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu waxaa weeyaan nasri qariiba na siiyo ilaahay noo dejiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan weriyaasha idaacadda alfurqaan waxaa idin leeyahay waan salaamantihiin markii dhinaca fikirkeyga ka dhiibto arrintani waa waxaa soo baxay oo soo ifbaxay wixii la sheegi jiray oo inay ahayd xasan guurguurtay inay arrintan wax ka ogaa kabacdiina isaga intii la sheegayay oo ahayd inay howsha isaga midka bixiyo ay noqdo intiiba soo ifbaxday ummadda soomaaliyeed waxaa idin leeyahay madaxweyne meeshan idinma joogo wardarkiina u kaca kuwii horey la idinka boobayna soo ceshadaba idin leeyahay waxaa la doonaya etoobiya inay dhul idinka qaato iska dhaafahe waxaa la doonaya inay islaamnimada iyaga ku beertaan wadankoodii ardisababana caasimada oo midaasba la wareegdaan oo dal muslim loo bedelo baan rajeyneynaa insha allahu tacaala midan iyaga hadda sheegayaan iska dhaaf midaas baan ku tala jirnaa insha allah ibnu muflix ugu dambayntii maxaa dadka soomaaliyeed kala gudboon tallaabooyinkan isi soo taraya ee xabashida ee ku aadan masiirkooda horta soomaalid in badan wax loo sheegay waxna lagama qarinin wax badanna waa lala teliyey tala hadday maqlayso maad badda soomaaliya maanta in la badbaadiyo keliya waxay ku xidhan tahay nimanka dhallinyarada oo la taageero basay ku xidhan tahay cid kalentoo maanta u maqan wuxuu yidhi ceello uma qodno cidna oo maqan ceello uma qodno yidhi waa saasoo sagaari dhaan ku maqnay bu ninka sagaaradii oomane geedka hoostaaga intuu arkay fiiriy yidhi waa saasoo sagaari dhaan ku maqnay oonku hay iyo suusa dhaan kugu maqnay dhaan uusan kugu soo soconin isma lahan buu yidhi marka nimankaasi waxay u baahan yihiin in maxaa la yidhahdaaye la jafo ee garab la siiyo nimanka mujaahidiinta garab la siiyo nimankana la garaaco si fiican loo garaaco la edbiyo akhlaaqda maxaa la yidhaahdaay lagu soo celiyo tawxiidka loo qabto mid la diliyima islaama laga dhigo dadka muslimiintana la garab siiyo soomaalitaasaa la gudboon hadday yeeli waayaan waad maqlaysaan waad arkaysa marmaya maanta iyo ilaa xale wixii meediyaha haystay inayba ku heeseen iyo heesooyinkooda ay ku soo dareenba muqdisho iyo garowahan nala xintabahaya etoobiya nala nooldaa noo dhaanta inay ku bixisa waad arkaysa nimanka marka niman tegay weeye talada soomaalia la gudboon waxaa weeye war cadowgiina fahma cadowgiina inaad fahamtaanna waxaa ka horeeya inaad iska cisaan waxa kor inaad fahantaan haddii marka cadowgiina aad fahantaan oo intaad cadowgiina fahantaan cadowgiina aad meel saartaan isfacan fahantaan inaad meel saartaan way fududahay marka mida ayada ha lagu socdo midda ayada ha lagu soo maxaa leeyahay ishii ha lagu noodiyo caanamaano sidaa waxaa lagu wado haddii taa la yeeli waayo maanta waa hargeysa berrina waa boosaaso beri dambana waa muqdisho haada wasalaam wax ka dambeeya intaa ma ay jirto ilahay muusan dhihin lakin iyagu siday rabaan waa sidaas idaa weeye iyagu siday rabaan saas weeye marka baaraka allahu fiikum assalamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabanaynaa dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شر ذا